asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed had iyo jeer waxaa lagu marti qaadaa oo mujtamaca soomaaliyeed kala hadla aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed magacaygu waa maxamed xasan dagood waxaa go-aan caawa marti inoogu ah doctor maxamuud xuseen cige oo ka mid ah madaxda bangiga horumarinta africa maxamuud xuseen cige hore ayuu golaha nineteen sixty inoogu yimi barnaamijyo fara badan buu nooga warramay oo ka socda dalalka africa oo bankiga horumarinta africa ka qabto caawa waxaa codkiisa qaadi doona haddii ilaahay yidhaahdo websaydada golaha waa w w dot golaha nineteen sixty dot com iyo websiteka falanqaynta arrimaha siyaasadda ee arrimaha dot com sidoo kale waxaa codkiisa qaadi doona websiteka kale ee barnaamijs dot com iyo facebookada maxamuud soo dhawow aad baan kuusoo dhaweynayaa afrikan waxaa ku sugaya soomaali fara badan oo marti ku ah caawa adiga maxamuud bal horta marka hore dad fara badan baan taariikhdaada oqoon waxaan jeclaan lahaa bal marka hore inaad horta usoo qadinto aqoontaada waxbarasho iyo shaqooyinka aad soo qabatay bal hadda hayso wakti kooban kusaal xuseen maxamed
waad mahadsan tahay maxamed horta si fiican ma lay maqlayaa waana sifiican baa lagu maqlayaa si fiican baa lagu maqlayaa
waaya aad baad umahadsan tahay maxamed horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo runtii fursadan mar labaad aad igu soo casuuntay inaan wixii inta yaran ogahay aan la qaybsado asxaabtan ku jirta golaha nineteen sixtyga su-aasha haddaan usoo noqdo koowaad ee xagga bal taariikhdii oo kooban horta anigu waxaan ahay nin runtii waqooyiga soomaaliya ku dhashay koonfurta soomaaliyana kusoo koray marka true somaali baan isku sheegaa waxaanan iskuolka secondaryga intiisa badan ku qaatay baydhabo jaamacaddii ummadda soomaaliyeed kuleyaddii beeraha ayaan ka baxay nineteen eighty ninekii kolley saas sheegtay waxaa laga yaabaa group badan oo asxaabtayda inay ku jiraan kuliyadda beeraha dagaalkii wax yar ka hor baanu ka baxnay kadibna dee dagaalkii sokeeye ayaa dhacay marka dee soomaalidii carartay ee dibadaha usoo qaxdaan ka mid ahaa waxaanan dadkii ugu horreeyey itaaliya markii ugu horeysaan imiday markii dambena canadaan aan imiday intaan canada joogay waxaan waxbarashadii dib ugu laabtay oo kuliyaddan jaamacaddan mageel university baan ka qaatay shahaadadan masterka oo aan degaanka iyo beeraha aan ku takhasusay markaan dhamaystayna waxaan shaqo ka bilaabay maraykanka stateka dib ku xigay iowa jaamacadda iowa state baan almubaara ka ahaa markii dambena isla ayada ayaan arday dib uga noqday oo shahaadada b h d-ga aan ka sameeyey laba kun iyo afartii ayaan ii dhamaatay oon ka qalin jebiyey jaamacadda iowa state amis iowa kadib waxaan fursad u helay inaan dadkii soomaaliya dib ugu noqday kii aan ka mid noqdo oo barnaamij la oran jiray quest oo dadki dhegeystayaasha qaar kamida inay la socdaan baa laga yaabaa barnaamij u n d guud ay waday oo ay dooneysay wixii aqoon gaar ah oo ay ummaddii ku caawin karaan leh saddex xirfadood oo gaar ah ayay markaa muhiimaddu ahayd xagga waxbarashada oo educationka ahaa iyo medicalka iyo agricultureka anu maadaama agricultureka aan ahaa waxaan fursad u helay dadkii lagu qoray jaamacaddan camuud oo university of boram ku taalla iyo markaa kuliyad beeraha laga sameynayay dadkii aasasayaasha ayaan qayb ka ahaa jaamacaddaasaan joogay under programka quest marka laba sano oon la joogay intaan la joogana runtii hawlo consultancy ayaan kula shaqayn jiray un-ta khaasatan f a o da hay-addan food and agricultural organizationka cuntada iyo beeraha u qaabilsan iyo bangigan aan hadda u shaqeeyo african development bank isna aan consultant u ahaan jiray waqtiyada laba kun iyo sagaalkii ilaa iyo laba kun iyo saddex iyo tobankiina waxaan kusoo biray jaamacad cusub oo markaa boorama laga furay elo university oo maamulkeeda aan joogay muddada afar ilaa shan sano inta aan jaamacadda joogay runtii consultancygii aan fao-da iyo african development bank aan la samaynayay way iisii socotay runtiina faa'iido badan bay ahayd muddada aan aan dib ugu noqday soomaaliya aan dib ugu noqday waxyaabaha ugu muhiimsan aan xasuusto ee waktigaa la qabtayna waxaa kamid ahaa mashruuc fod ay lahayd oo lagu soo tirakoobayay strategic water water source pointska jira oo markaa anigu qaybta laga samaynayay somaliland aan coordinator ka ahaa maxamuudow adoo mahadsan dhigta maxamuudow mashruuca waan u tegi doonaa aad baanta utaa ugu mahadsan tahay qaybtaa horeetay waxbarashadaada iyo iyo shaqooyinkaa soomaaliya ka soo qabatay hadda dadka soomaaliyeed in badan baa og in iyo in aad adigu banka horumarinta africa u shaqayso oo weliba aad kasoo bilowday soomaaliya gudaheedii kala soo xidhiidho kasoo bilowday halkaa dad fara badan baa aan aqoonin banka horumartaasko maxaa tahay banka horumarka africa sidee buu horta u shaqeeyaa muxuuse qabtaa muxuuse yahay
okay runtii staff rasmi ah oo banka markaan waxaan kusoo biray laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa haddaan joogaa marka bankan african development bank group baa loo yaqaanaa african development bank group runtiina waxaa la aasaasay sanadkii lixdan iyo afartii nineteen sixty four labiyo konton sano ayuu iminka jiraa waxaana group maadaama la yidhaha waxa uu ka kooban yahay waa african development bank saddex fan buu sida guud ahaan ka kooban yahay african development bank oo la aasaasay waagaas nineteen sixty fourkii muhiimadda loo aasaasayna waxay ahayd inuu ka caawiyo horumarinta dhaqaalaha wadamadan xubnaha ka ah marka yaa xubna ka ah waa saddex iyo kontonka wadan ee africa ayaa xubna ka ahaa waxyaaba dhowroo soo baxay ama baahi timiday baa waxay ahayd deymahan waxan waa deyn lacaga deyn oo la siinay wadamadan si looga hormariyo maalgelin loo siiyo xagga infrastructureka mashaariic fara badan marka waxaa soo baxday in wadamo badan oo kamid a afrikadii ayna awood u lahayn inay deyntii qaataan ama shuruudihii deynta ayna ka bixi karaynin waa idinku waad wada garanaysaan dhegeystayaasha maanta hadduu qof u baahdo inuu deyn qaato bangi buu tegayaa maxaa la eegayaa riskiga deyntaa qofku inuu soo celin karo ama waddankaas inuu soo celin karo marka toddobaatameeyadii waxaa soo baxay wadamo badan oo afrikaan ahaa oo dagaalo sokay ay galeen siyaasad xumo ay haysay oo runtii iska tacbaan noqday oo markaa aan eligible ba u ahayn inay deyntii helaan marka ayaa waxaa timida in la abuuro qayb kale oo la yidhahdo african development fund loo yaqaano qaybtaa markaa waxay noqotay lacag grants oo bilaash ah iyo dayn aada u fudud oo almost iska bilaasha iyo iskugu daraysaa wadamada markaa ka daciifsan kuwa hore marka lacagtaas xagey ka imanaysaa waxay noqotay markaa in bankii loo furo wadamo kale oo kuwan loo yaqaano non regional member countrieska marka banku iminka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo toddobaatan iyo toddoba xubnood saddex iyo konton waa africa afar iyo labaatanna waa non africanist marka waxaa maraykankii baa kamid a Europe wadamada ku jira dhanba kamid ah marka ADF-ka iyo ADB-da labada qaybood buu ka kooban yahay waxaa saddexeeya mid loo yaqaano Nigeria Trust Fund oo iyada fankeedu ma badna marka saddexdaas ka kooban yahay shaqada ugu muhiimsan ee u qabtaana waxa weeye laba arrimood waa mashaariicdan dawliga ah oo public sector operationska loo yaqaano iyo kuwan private-ka qaarna uu qabtaa oo yani aad wuxuu ugu xoogan yahay wixii dawliga ah oo dawladuhu ayaa codsi soo sameeya wixii laga caawinayo mashruuca markaa la diyaariyaa saasuu banku ula shaqeeya ama waa gartay wadamada afrikaanka qaar xoogaa dhaqaale haystaan oo qaarkood dhaqaale malaha qaar berahay ku fiican yihiin qaar kalluumaysiga ku fiican yihiin masaarada ugu faraha badan ee baankani ka caawiya wadamada africa ama kuwa kan kalete aan afrikaanka ba ahayn maxaa u badan maxayse yihiin
horta banku markuu muddo joogaba wuxuu samaystaa strategy buu samaystaa oo muddo sideed sano toban sano marba waxbuu focuska saaraa mashaariicda uu dowladaha kala shaqaynaya u badan yihiin haddaan usoo qaato waktigan xaadirka aan ku jirno kole banku wuxuu leeyahay waxa la yidhahdo ten year strategy oo kasoo bilaabmay laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa laba kun iyo laba iyo labaatanka soconaya shan eriyo ayaa prioritiskiisa ama maalgelinta uu sameynaya lagu soo koobay mid waa infrastructureka infrastructureki markaan le waa kaabayaashii dhaqaalaha oo xaggii transportkii jidadkii erboradii dekedihii waxaa soo galaya maxaan ku dhahdaa regional economic integration oo kale oo in wadamadii ay isku socodkii iyo la fududeeyo iyo iyo customskii iyo policeskii integrationka ama midowga lagu laga caawiyo waxaa kamid a private sectorkii oo de waa laogyahay dowladdu keligeed ama lacagahan dowladdu ka imanaya keligeed in waxba qaban karin in private sectorkuna uu muhiim yahay in dadku ay maal gashadaan ama baananka gaar loo leeyahay maal gashadaan taasi way ku jirtaa iyo waxaa kaloo laga caawiyaa waxaan loo yaqaano governance dowlad wanaagga iyo accountability-ga iyo xagga capacity building iyo skills development-ka laba eriyo si gaara focus loo saaray maadaama wadamadan africa ay u badan yihiin kuwo dagaala ka soo baxay kuwan loo yaqaano wadamadan fragile state-ka loo yaqaano de soomaaliya ay kamid tahay laba eriyo oo markaa wadamadaas si gaara ay u eegayso iyo xagga food security-ga oo de markaa agriculture-kii uu soo galayo laakiin waxaa moodaa ten year strategy-gaas ka hor sanadihii ka horreeyey laba kun saddex sano wixii ka horreeyey waqtiyada qaar baa baanka boqolkiiba konton mashaariicda wax ka qabanaya ay beeruhu ahaayeen tobankii sano oo hadda madaxweyne cusub baa imika jira two thousand fifteenkii la doortay madaxweynihii ka horreeyey donaldka bruka la odhan jiray toban sano uu joogay waxa ugu badan oo mashaariicda waxa ay overwhelmingly ahaayeen infrastructureka wixii ka horreeyeyna beeraha marka taasay mashaariicdu way kala ahaayeen
waayahay dr maxamuud waxaad siiray waraysi hore oo golaha nineteen sixty aada noogu timi mashruuc ku saabsanaa in biyogelin lagu sameeyo dalka soomaaliya weliba adigu aada qeybta u ballaaran adigu aad lahay sida ugu maqaalaha amase waraysi hore aad ii sheegtay qarashka waxaa lagu shidaayey igab mashruucaasi xaggee marayaan ma fulay mise wuxuu noqday mashruuc fadhiid oo aan waxba laga qabanin
waad mahadsantahay maxamed runtii horta banku soomaaliya de sidaan ka carbaaday waraysigii hore iminka sanad iyo bad baa laga joogaa baan malaynayaa maybe dad badan oo kamid ah caawina dhegeysanaya inaysan fursad waktigaa uhelin baa laga yaabaa laakiin soomaaliya kulley waxay kamid tahay saddex wadan oo banka ay sanctions ama cunaqabatayn oo kale ay saaran tahay oo de daynihii baa lagu lahaa daynihii maadaama wadankii dagaalna ka dhaceen ay bixin kari waayeen eligible uma aha ama banku maalgelin kuma samaynayo ama dayn ma siinayo soomaaliya laakiin waxaa jira waxyaabo qayb department cusub oo la sameeyo loo yaqaano fragile state support oo kale ama fragile state facility la yidhaahdo oo iyadu wadamadan dhibaataysan aan dayn helaynin ama mashaariic horumarineed aan la siin karin maadaama dayntii lagu lahaa in iska bixinin weli ayay soomaaliya kamid tahay oo wax lagu bixiya marka lacaga badan ma aha runtii waa wax dhaqaala iska kooban marka mashruuca aad ka dhawaajisay iyo mashruucyo dhowro kale oo uu kamid yahay mid wasaaradda financekeed ee federal governmentka iminka dhowrkii sana u dambeeyey oo public finance managementka xagga financial governmentka iyo laga caawiyo waxaa jira mid master plan oo la samaynayo oo gobolada waqooyiga laga samaynayo xagga biyogelinta oo nka aad sheegaysa kamid ahayn waxaa jira mashruuc kale oo isagana soomaalida lagaga caawinayo in dayntii laga cafiyo waayo dayntii bankanun keliya ma aha waxaa ku lahaa waxaa ku lahaa world bank i m f wadamadan kale maraykan ingiriis waxaan loo yaqaano bilateralis iyo multilateraliska ku kala lahaa marka barnaamij buu baan ka caawiyaa sidii looga clear garayn lahaa ama looga caawin lahaa ama looga cafin lahaa kaana wuu socdaa barnaamijyo yaryar oo igana la yidhahdo statistical capacity building oo somaliland puntland iyo federal governmentka laga sameeyaa jira mashruucan marka abaaraha oo dee ama ceel lagu qodayo ama balya lagu samaynayo oo kaimka carabaaday waxaa la yidhahda drought resilience and sustainable livelihood program oo wax lagaga qabanayo abaarihii ka dhacay geeska africa laba kun iyo koob iyo tobankii oo soomaaliyana ay ahayd nominal centerka ama xudunta ay u ahayd dhibaatada abaaraha marka mashruuca runtii hawsha ugu muhiimsan kulley qofka soomaaliga ah ee wax soo qabta in la carabaaday ama always loo mahad celiya ayay ku habboon tahay runta markaan sheegno dr bayle oo aad carabaabday oo isagu saraakiisha ugu tartareysay banka kamid ahaa welina kamid a ayaa in soomaaliya lagu daro horta mas-uuliyaddeeda lahaa mahaddeedana isagaa leh sababtoo ah mashruucu waa regional oo waxa ay wax u qabanaysaa waa kenya waa ethiopia waa jabuuti waa eritrea waa sudan waa ilaa toddoba waddan oo soomaaliya ay ku jirto iyo south sudan marka in lagu daro lacagtan lacag regional money ah oo soomaaliya ina eligible bow ahayn inay heshaba ayna ahayn ayay helaysay marka wax badan buu ka qabtay runtiina mahada ka gaadho mashruuca isagaa runtii in soomaaliya lagu daro mas-uuliyaddeeda lahaa mashruucaasna iminka waxa ilaa intaan wada hadalnay markaa bilow buu ahaa hadda waxa hawshiisa dhulka ah ay ka socotaa puntland iyo somaliland muqdishona waxay ka socotaa in capacity building iyo rebuilding lagu sameeyo wasaaradda beeraha tii biyaha iyo tii xanaanada xoolaha mashruucii hay-ad baa ku guulaysatay inay noqoto dee sidaad sheegtay igad baa manage garaynaysa on behalf of somalia waxaana laakiin implementationkiisa yeelanaya hay-ad baa ku guulaysatay maraykan iyo soomaaliya ku jirto kenya base ah bilaabi doonto dhowaan insha allah marka mashruucu wuu bilaabmaya maalin dhow fulintiisa la bilaabmaysa maalin dhow
waxaa jirta dr maxamuud qaab ay had yeer shee rabtaa waxaa jira qaab ay bangiyadu dowladaha deynta uga daayana deynta ku leeyihiin soomaaliya bangiga bangiga deyn baa fara badan buu ku lahaa waxaa ugu maqaalo ahayd in bankigu yidhi soo diyaarsada qaabkii laydinka deyn lahaa deyntaas soomaalidu weli arrimahaasi lagu guulaysatay oo deyntii ma laga dhaafay mase keensatay qorshe layga deyn karo deyntaas
waad mahadsantahay maxmed horta waa anigii ka dhawaajiyey mar dhaweyd waxa weeye african development banka naftiisii ayaa ka caawinaya waayo waxaad u baahan tahay deynta ilaa waxaan filayaa haddaanan khaldanayn five point six billion u s dollars ayaa lacagaha soomaaliya ku maqan lagu leeyahay ay qiyaasteedu tahay five point six billion dollarsaa ku maqan waxay u badan tahay waxa weeye waa laba qaybood qaybina waa hay-adahan multilateral financial institutionska loo yaqaana world bank iyo i n f t african development bank arab fund kuwaas ayaa qayb ah oo ilaa one point six one point five billion u s dollar ah inta kalena waxa weeye kuwan loo yaqaano bilateralska wadamada caadiga ah kuwa bilateralska marka laba usi kala baxo kuwa paris club loo yaqaano iyo kuwa nan paris club loo yaqaano marka hawshan waxaa ka caawinaya oo dee khubaro u diyaarinaysa oo wadamadan loo yaqaano highly indebted countries wadamadan aad deynta loogu leeyahay ee aanan iska madaxin karayna in loo diyaariyo in wadamadii la iskugu yeedho oo laga cafiyo ama qayb ahaan laga cafiyo wadamo dhowr oo dee shirar loogu qabtay ama paris ama meelo kale asiya laakiin soomaaliya processkii baa u socda oo waa kan kuu sheegaya african development bank ayaa lacag ku bixiya oo expert baa loo qabtay nairobi bay basekooda yihiin halkaasay joogaan iyagaa marka hawshan wada oo u diyaarinaya soomaaliya laakiin siyaasad ahaanna waxaa loo baahan yahay wadamo kale oo xoog leh oo iyaguna la bushkareeya si soomaaliya markaa shirarkii la isugu yeedho lagaga casin lahaa deynta u timaado marka weli taasi may dhicin laakiin waa hawl socoto banku african development bank lacagta uu kuleeyahay marka loo eego kuwa kale ma sii weyno isaga meelaha boqol milyan oo dollar meelaha wey waxa uu african development bank soomaaliya ku lahaa marka lacagtan lagu leeyahayna waa wixii soomaalidu waagii ay dowladdii jirtay ay amaahatay iyo wixii fuulay ama service chargekii fuulay arrears waa interestkii fuulay ayaaba aan yarayn marka lacagta la isku geeyo labadaa qaybood ka koobantay
dr maxamuud maamulka bankiga ma bangi iskii u madax banaan oo laakiin magaca qaatay uun banki horumarka africa qaatayba mise waa banki ay ku midaysan yihiin dalalka afrikaanka oo dhaqaalihiisa marka hore iyagu aasaaska iska lahaayeen haddana isu taageersadii banki oo kale maamul ahaan sayaa magacaaba cidda ka noqonaysa madaxweyne iyo daatiradooda sideedayse dowladaha u saamaysa arrintaasi afkaas ah
horta waa su-aal aada u qiimo leh waad mahadsan tahay runtii markii hore taarikhdiisa ka warramaya waa aniga ka dhawaajiyey bankan waxa aasaasay africa waxa uu similar waxa uu la mid yahay wall banku qaabkaa u shaqeeyo wall banku kadibna waxa la sameeyey regional ama bangiya qaaradyo horumarineed oo waxaa jira asian development bank waxaa jira inter american development bank african development bank marka bankan iskale oo marka hore samaystay wadamadii afrikaanka ahaa ee waktigaa xorta ahaa xilligii la samaynayey member buu ka yahay sheer buuna ku leeyahay marka sheerarkan wadanka afrikaanka ee ugu sheer badan waa nigeria oo kale oo ilaa nine percent oo kale uu sheerkiisu yahay laakiin afrikaanun maaha wadamadan kale aan kuu sheegayo non regionaliska oo dee maraykankii iyo faransiiskii iyo ingiriiskii ay ku jiraan ayaa iyaguna hadda xubna ka ah oo sheer ku leh infact maraykanku sidaasoo kale isna sheer badan ku leeyahay marka wadan walba marka doorashada iyo waxaan la samaynayo ama madaxda la dooranayo awoodiisa codkiisu waxay ku xidhan tahay waxay ay ku xidhan tahay sheerka uu leeyahay intuu leegyahay marka qaabkan loo maamulaa waxa weeye wuxuu leeyahay board of directors oo de madaxweynaha iyo dbiyada iyo directorada marka laga yimaado wixii maanajirinay banka board of directors buu leeyahay board of directorska waxay hoos tagaan waxaan loo yaqaano governors governorskana waa waa waa wasaarad wasiirada financeka ee wadamada xubnaanka ah wadamada qaar baa wasiirku financeka una ahayn yahay ama central bank governor uu yahay laakiin wadamada waxay u badan yihiin wasiirka finance ee wadan walba inuu yahay the governor marka kuwaasaa ugu sarreeya runta marka loo hadlo ciddan madaxweynaha banka soo dooranaysana marka la dooranayo waa governorska banka oo marka iminka soomaaliya finance ministerku governorskaas uu ka mid yahay banka markaa waxaa iskale wadamada afrikaanka iyo wadamadan kalena regionaliska ayaa iskale waa sidaa
dr maxamuud baadariicii mashaariicda soomaaliya haddii ugu noqdo ka soo qaadada soomaaliya dood goboleeday u kala burbursan tahay dooda dhexe waxaad moodaa watan hore ay lahayd oo aanay mashaariic fara badanba diyaarin karinba haddiiba dood goboleed ka mida dood goboleedaha soomaaliya ay iyagu soo diyaarsadaan mashruuc ama kuwa kalluumaysi ahaato ama beeraha hadday ku ficayna ahaato ay soo diyaarsadaan qaab nooceeyabu bangigan uga caawin karaa halkaysa usoo mari karaan sideedayse uga hirgelin karaa gobolgoboleedka lafahantiisa
waa very good question aad baad umahadsan tahay waayo dad badan inay fahmaan baa muhiima horta bankan sidaan kuu sheegayey waa wuxuu la dhiilgareeyaa waxaa iskale dowladahaas oo xubnaha ka ah ee afrikaanka ah ayaa iskale marka banku marka mashruuc uu imanayo ama dowlad goboleed ama region wadankaa kamid ah ka yimaado waa in dowladdii dhexe macaawinadan banku bixinayo mashruucu wuu iman karaa halkan haddii mashruuc marka la qiimeeyo soconaya oo la maalgelin karo uu noqdo ama laga caawin karo uu noqdo waa in dowladda matelaysa wadankaas ay soo codsataa bankuna cidda uu lacagtan siinayo ama uu u marinayaa waa dowladda dhexe marka markaan ka hadlayna hadda haddii mashruuc kalluumaysi puntland ay ay soo qorato tusaale ahaan weeya haday soo qorato marka la qiimeeyo haddii lacag loo hayo ile marka hore waa in lacag la hayaa waayo saan kuu sheegayey dayn toosa soomaaliya maanta eligible ma aha waa waxa ay wax ka heshaa waa lacaga yaryar oo aan kuu sheegayo fragile state facilityga aan kuu sheegayaa iyo yani fanan dhowraa jiro ilaa dhowr iyo afartan fan ah oo aan badnayn oo wadamadan de horumar ay bixiyaan oo mashaariicda yararkaa wax lagaga qabto marka fankaa haddii la helo waa in dowladdii dhexe oo muqdisho fadhidaa markaa ay warqadii codsiga soo dirtaa kadibna iyada loo marayaa cidda saxiixaysa mashruucan waxay noqonaysaa wasaaraddii financeka ee federal governmentka ayaa saxiixaysa markaana iyadaa siinaysa ogolaanshaha in laga qabto ama laga fuliyo gobolka ama dowlad goboleedka hawsha laga fulinayo
waa gartay marka laga yimaado mashruucii biyogelinta ahaa ee hadda bilaabmi doona maxaa soomaaliya hadda waktigan xaadirka mashaariica uu ka hayaa banka horumarinta africa
horta waxa uu waxa ugu runta marka la eego waxa ugu weyn mashruuca drought resilience ka ahaa oo aan soo carabawna markii dawad aan in yar ka hadalnay mashaariic dhowr oo yaryar baa jira aan waaweynayn waxaa jira mid sanadkii hore la abruufgareeyey oo ku saabsan gobolladan weliba koonfurta laga samaynayo oo dhalinyaradii ka soo noqotay al-shabaab oo kala in reintegration loo sameeyo ama wax la baro skills ay wax ku qabsadaan la siiyo oo markaa waxaa la yidhahdaa ex combatantskii dagaala dadkii al-shabaab iyo markaa lasoo dagaalamayey ee dib u soo noqday waxaan filayaa inay beledweyne iyo baydhabo iyo muqdisho ay center ku leeyihiin mashruuc noocaas wuu jiraa oo wuu socdaa youth reintegration baa la yidhahdaa waxa kale oo oo jira framework ama investment fund beri dhow maalin dhaweyd two two three weeks ago la banku approve gareeyey board of directorsku mashruuc bersey ma aha oo de mashruuc meel taagan ma aha laakiin waxa weeye waxa la yidhahda waa fund waa in la abuuro soomaaliya infrastructure trust fund banku uu maamulayo oo adduunyadu markaa wixii wax ku yaboo haya ay ku soo shubayaan marka frameworkii ama qaabkii u shaqaynayey iyo mashaariicdii uu qaban lahaa pipeline in the next ten years ayaa meesha lagu soo xusay kaasoo maalin dhaweyd markaa banku approve gareeyey mashaariicda uu markaa waa infrastructure waa soomaaliya infrastructure trust fund baa la yidhahdaa marka waa waa frameworkii ama ilaa ansixiyo haddii lacagtaa la helo oo ay kusoo shubmaan fanka trust fanka banku sameeyey priority-ga le la fulinayaa kuwa iyo kuwa iyo kuwa noqon doonaan marka dowlad goboleedadan jira puntland somaliland iyo dowlad goboleedadan cusubee la sameeyey macal xataa kan u dambeeyey oo hirshabeelle ayaa ku jira mashaariic loo qabanayo marka mashaariicdaana waxa ay yihiin waa energy-ga oo waterka water and sanitation baa raaca transportka oo jidadkan kan jowhar iyo hadda for example jowhar iyo muqdisho wax jidadka yani lasoo gudbiyey kaa jowhar iyo muqdisho ku jira waxaa ku jira puntland laba jid baa kaga jira somaliland laba jid baa kaga jira waxaa kaloo jira i c t da telecommunicationka iyo waxaa marka ilaa iyo afar boqol oo milyan oo dollar mashaariic ay ku baxayso ayaa lagu qiimeeyey faceka laba face oo mashruucaas leeyahay trust funkaas marka kuwa ugu muhiimsan waa kuwa waxa kale waa mashaariic yar yar oo dee kian kuu sheegayo mid gobollada waqooyi ka jiro master plan xagga waterka ah loo diyaarinaya jiro gobollada waqooyiga marka iyo kuwan statistical capacity building oo xagga statisticada laga caawinayo somaliland waa laga sameeyey puntland buu ka socdaa waxa kale oo hadda in laga sameeyo south west baydhabo iyo muqdisho marka masaajida ugu badan ee muhiimkii waa intaa laakiin waxa muhiimka inaan xasuusano waxay tahay soomaaliya weli lacagihii ay heli kari lahayd hadday waddan member caadiya ay tahay haddii laga cafiyo daynta lagu leeyahay iyo arayriska waxaa lagu leeyahay oo ay member caadi noqoto cunaqabateynta ay ka baxdo dan lacaga fiican oo markaa wax u noqonaya oo ayay heli kartaa maalgelintii oo de wax weyn lagu qabanayo waxaa laga hadlayaa mashaariic wadamada qaar ay soo codsanayaan hal mashruuc baa noqonaya saddex boqol oo milyan afar boqol oo milyan soomaaliya waxa hadda ka socda o dhan marka la isku geeyana boqol milyanna maaha maba gaadho waa soddon afartan milyan wey waxa ka socda marka la isku wada geeyo marka taasaa ka muhiimsan in set clearanceka marka hore la sameeyo
waa gartay waxaa jira heshiis dhowaan soomaaliya sudan etoobiya dhowr wadan muddo hadda laba sano laga joogo meelahaas uu banka horumarinta africa la galay oo loogu diyaarinayey qayb ka baxsan qeybtan diinaha oo muxuu ahayey in mashaariic toos wax laga qaban karo iyagu iyadoo aan muxuu ahay loo maraynin loolanaynin idinkuna ganaaxantiin ama waa laidinka joojiyey haddaad dhowrkeeda iyo carabaabtay waa jiray heshiisyadii waxaa ahay soomaaliya ma soo dhammaystirtay oo ma fuleen wixii looga baahnaa ma qabteen si masaalada kaleetona ugu hirgalaan
horta waa laba arrimood baa isku jira mid waa taa aan kuu sheegayo waa department banka ka mid a oo la asaasay muddo hor oo loo marka hore magac lahaan jirto fragile state facility loodhan jiray wadamo dhowraa ka cawday kelmadda fragility wadda waddan iska daciifo dagaala googooyeen oo kale ayay muujinaysaa marka waddamo qaar baa jira marka afrika aad eegto waddankii oo dhisan ayaa qayb ka mid ah ay dhibaato ka jirtaa ama public finance managementkiisu ayna fiicnayn dagaalun maaha marka waxaad moodaa iminka in loo guurayo waxaan loo yaqaano fragility situations aan ahayn waddan baa fragile completely ah laakiin situations fragility ayaa jirta la leeyahay oo waddankaasi uu ama dhaqaale ahaan qaabka maamulka dhaqaale qaab capacitygiisa hooseysa muhiimaddu waa intaa marka departmentka waxaa iminka lagu magacaabaa transition wadamada in transitionka ah marka transition support facility baa la yidhahdaa waana department loogu talagalay cunaqabatayntan caadiga inayna qaban laakiin dhibka jira wuxuu yahay saddexdii sano waxaan soomaaliya loo allocate gareeyey wadamada qaar hadda suudaan oo kale departmentkan waxay leedahay saddex window oo ay lacagu ka yimaadaan mid ka mida oo pilar oneka la yidhaahdo lixdan milyan oo u a lacagta unit of account oo banku isticmaalo waxay u dhigantahay laba boqol milyan oo dollar saddexdii sano ayaa suudaan laga siiyaa halka soomaaliya laga siiyo shan iyo toban milyan oo u a marka waa labaatan milyan oo dollar marka iyada nafteedii baa doonaysa marka ay laga arko public finance managementka mashruucaa jira oo in financekii wixii iska hagaajiso in lacagihii lagu aamini karo waxaas marka yimaadaan oo trust u yimaado waa la kordhin karaa laakiin iminka ahaan waxaad moodaa weli weaknesskii inuu jiro wax badan way isbedeshay oo mucaawanadana way tartaa laakiin weli may gaarin lacagahan la siiyo wadamada lamidkaa sida sudan iyo iyo iyo zimbabwe weli may gaarin
waayahay anigoo laba saddex aqoon-yahana soomaaliya siin doona haddii laha yidhaahdo mujtamaca soomaalida caawa adiga ku dhegeysanaya doctor maxamuud xuseen cide maxaad kulan lahayd maxayse u baahan yihiin in dhulkoodii ka qabtaan oo laga caawin karaa oo bangiyatan iyo hay-adahan kale banka hoostaga labahaantoodu ay ka caawin karaan oo mashaariic oo adigu shaksi ahaan aad caawa ummadda soomaaliya ku boorrini lahayd inay soomaaliya ka qabtaan
horta aada baad umahadsan tahay runtii waxaa jira laba arrimood aan u kala qaadayna waxna waa wixii de dardaaran ah iyo wixii aan u arko inaanu tala ahaan waxaan isleehay intaan karo waxna waa wixii individual ahaan ama shaksi ahaan maxaa aanu qabsan karnaa oo dee sidaan sheegay banku african lacagahan deymaha ee dowladda lasoo marinayo un maahae waxaa jira fanan dhowr ah oo yar yar oo qaar private sectorka caawiya qaar hay-adaha yaryar caawiya marka in mashaariic wixii ay u arkaana wanaagsan ama meel kale xataa loo qoranayo ilan halkan waxaa jooga bankan oo kale waxaa jooga soomaali ilaa tobaneed iyo dhowr iyo toban qof ayaa ka shaqeeya wada khabiira ah in soomaalidu wixii mashaariicay qoranayaan waa in laga caawiyo in lala hagaajiyo xataa hadday hay-ad kale u qoranayaan runta marka loo hadlo waxaa jira mashruuc dhowr mashruuc oo xagga ama nutritionka ah kalluumaysiga ah oo fanan yar yar lala raadin karo marka projecti si wanaagsan u qoran oo wax hagaagsan la qabanaya haddii la helo way nala soo sheergarayn karaan haddii si aan ugu raadino haddii wax loo qaban karo taas waa mid laakiin waxaan ku celinayaa waxani waa african development bank dowladahana leh wax kasta oo macaawino ah yaryare aan badnayn wax kasta oo macaawino ah wuxuu marayaa through the government waa in through the government ay wixii ku yimaadaan taas waa taa laakiin arrinta kale anu aan isleeyahay maxaa roolka diasporada ama dadkeenan dibadda jooga waxa ugu muhiimsanay wax ka qaban karaan waynu ognahay siyaasad baynu u badan nahay waa run siyaasad lagama maarmo laakiin haddana inaan qayb siyaasaddii ku jirta qayb aqoontii kale ku jirta qayb dhaqaalihii ku jirta inaan u kala baxno dadkii aynu xad kala yeelano dhammaanteen aanaan wada siyaasi wada noqon waxaan rabaa inaan tusaale yaroo sheeko yaroo very maxaan ku dhahdaa inspirational ah oo habeen dhow baa waxaa ila sheergareeyey ninkaa odaga wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor bayle sheeko cajiib ah bay igu noqotay oo inaan yani dadka la sheergaleeyo caawa aan aan aan aan jeclaystay wuxuu ka sheekeynayey muhiimadda waxbarashada waa ta aan raba inaan dulucda sheekadayda inaan dadka idhaahdo chanaska intaad haysataan waa opportunity waxaad haysataan intii dibadaha joogtaa aad isku hagaajin karto wax ku baran karto qofku marka uu waxbarto unbuu cid kalena waxu qaban karaa ama ha noqoto xag siyaasadeed ama xag noqoto xag dhaqaale ama xag noqoto xag aqooneed markuu qofku waxbarto unbuu wax qaban karaa qof aan waxba barin waxba qaban karo runta marka loo hadlo marka muhiimadda ay leedahay wuxuu ii sheegay iskuulka suuleyro allay badan layra ayuu dugsiga hoose uu ka galay oo gabli iyo hargeysa dhexdooda marka wuxuu iga sheekeynayay primary schoolka markaa la qorayay diin jiray qur-aanka markii la weydiiyey isaga iyo nin kale labada ugu xariibsan bay ahaayeen way baaseen waa la qoray marka maxaa dhacay dad baa u jirisay qaaran baasin oo markaa waxa la yidhi waxa lagu waxa la siinayaa lacag intaas lacagba ma jirin in xoolo iyo adigu macawiis iyo lacag yar iyo xoolo waxa la isugu daro si booskii looga iibsado marka qof baahan sometimes waa tempting uu damcayaa inuu lacagtaa la ballan qaada uu qaato marka waxay ka sheekeynaya nin mid saaxiibkii ahoo dee isku kalaas ahaayeen oo asagu iibsaday booskii waagi baa isku kaa dambaysay buuri marka waxay ka sheekeynaya nineteen eighty five waa mar uu g h c giisii soo qaatay oo uu professor ka yahay jaamacad ku taala sacuudiga ayaa hargeysa booqasho ku tegay jiri markaasaa waxaan arkay bu yidhi nin gaari dameer dul saaran markaasaa ninkii wejigiisaan gartay magaciisi i don't want inaan magaciisi sheego publicly laakiin magacii wii ragaxsaa ninkan hebel miyuun ahayn waryaad ahayd buu yiri buuri nin iska neerfas oo dee gaari dameer ayuu wataa oo uu dusha ka saaran yahay uu ku xamaalaya markaasaan wareystan kuri war hebel hebel hebel hebel somaad ahayn haa ninkii hebel caynkaa caynka ahaa berigii haa waa yani bal bal waxaad eegtaan arrintaa cajiibkeeda ninkana d h buu soo qaatay professor wuxuu ka yahay jaamacad ku taala sacuudiga wax yar kadibna waa kii bankan kusoo biiray ilaa sarkaalkii ugu sarreeyay soomaaligana ka noqday marka dhibkaasna wuxuu dul saarnaa gaari dameer buu ku xamaalanayay differenceka maxaa sameeyey waa waxbarashadaas ninkanna wuu diiday inuu iibiyo kanna wuu tempting bay ahayd u baahnaa lacagtii intiira buu qaatay marka examplekaa yar oo dee kuu sheegaya waa very inspiration aniga taasay iigu muuqatay i hope dad badan oo ay ka midna inay arrintaasi ay ay ay runtii waa qiiray leedahay qiiray leedahay wax yar baan siiyey buu yidhi ninkii lacag waxaan siin karaan siiyey laakiin de waxay kutusaysaa waxbarashadu how far it can go marka intaa la ogaado oo caruurtii iyo it's never too late qofku inuu skills uu ku darsado intii uu hayay marka taasan anu aan kaga bixi lahaa wixii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqol kiiba boqol aad iyo aad baan kuu soo dhaweyneynaa halkan waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed caawala uu markii noogu ahaa doctor maxamuud xuseen xige walba waqdiga horumarinta africa west africa ayuu hadda inagala hadlayaa siad wad ogtihiin ba aad iyo aad baan kuu salaamaya soo dhawow waxaan siin doonaa laba saddex qof haddii ilaha yidhaahdo kulli asxaabtaada ka buuxda meesha